alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wacala aalihi waasxaabihi ajmaciin qaala almusanifu raximah llahu tacaala faslu fi lxawaala darsigeenna wuxuu ka bilaabmayaa xawaalada iyo axkaamteeda xawaaladu luqada carbeed marka la eego waa taxawul oo ayay ka timi oo alintiqaal guuris ama wareegis sharcanna xawaalada waxaa looga jeedaa heshiis laba daraf dhex maraya oo nuxurkiisuna uu yahay in deyn qof lagu lahaa laga raro dumadiisa laga qaado oo loo raro mid kale oo isagana deyn lagu leeyahy wa caqdu yaqtadii naqla dayni min dimati ilaa dima marka xawaaladaad saddex qof baa ku jira qofka deyntiisa la wareejinayo oo almuxaal la idhaahdo iyo ka deynta iska wareejinaya oo almuxiil ah wareejiye iyo ka deynta lagu xawilaya lagu wareejinayo almuxaal caleyhi baa la idhahdaa tusaaleheedu wuxuu noqonayaa qof baa qof deyn ku leh qofkaa deynta lagu leeyahy isaguna mid kaluu deyn ku leeyahy labada deynoodna waa isku nooc waana isku qadar waana isku waqti marka deyntii lagu lahaa ayaa kii ku lahaa uu ugu wareejinayaa kaa isaguna deynta uu ku lahaa boqol doolar baa aniga uu igu lahaa tusaale ahaan jaamac jaamac baan ku odhanayaa boqolkii doolar aad igu lahayd faaraxaasaan boqol ku leeyahay isagaan kugu wareejiye isaga ku wareeg oo ka qaado deyntaadi xawaaladu waa intaas wax kale maaha waana shay sharcinimadeeda la ysku waafaqsan yahay nebiguna calayh salatu salaam xadiidku ku sheegay wuxu uhi maطlu اlghaniyi ظulm faida utbica axadukum calى maliyin falyatbac qofka deyn lagu leeyahay ee isagoo gashi bixi kara dadkii deynta ku lahaa meermeeriya waxa uu sameeyey waa dulmi aniga halka waxaa looga jeedaa man lahu qudraة calى adaaءi ma calayhi min الdeyn alxaal waa mid kastoo awood u leh deynta lagu leeyay wakhtigeedii la gaadhay inuu iska bixiyo rasuulku wuxuu raaciyey intaa midkiin haddii lagu xawilo calىa meli mid deyn bixi kara kaa raaco ayaanu diidin marka xadiidku wuxuu daliilu yahay xawaaladu inay mashruuc tahay ile rasuulku wuxuu hi haddii midkiin deyntiisii loogu xawilo mid deyn bixi kara ha raaco oo ha ku xawilmo yaanu diidin wuxu uhi washaraa'iط اlxawaalati xawaalada shuruuddeedu arbacatu wa afar ixdaaha midkeed waxa weeye rida almuxiil ka deynta wareejinayaa in uu raalli ku yahay wareejinteeda oo aan lagu khasbin isaga ayaa deynta lagu leeyahay aniga haddii laygu leeyahy tusaale ahaan boqol doolar layguma khasbi karo halkan ka bixi ama halkan ka bixi ama hebel noogu xawi waxaa xaq laygu leeyahay inaan deyn baxa sooma marka waa inaan raalli ku noqdo deyntii laygu lahaa haddaan qof kale ku xawilaya an ku wareejino aniga taasi waa ina iga soo godo raalli aan ku ahay oo jiha mucayana deyntii inuu ka gudo laguma khasbi karo inuu raalli ku yahayna alridaa waa camal qalbiya waxaa lagu ogaanaya biliijaab inuu dee isagu sameeyo xawaalada oo qofkii uu ku idhaahdo deyntii aad igu lahayd hebeloo deynaan ku leeyahay taada ay isku mid yihiin baan kuugu wareejiyey wahaaniyatuha shuruudaha shanta kooda labaadna waa qabuulu lmuxtaal qofkii deynta lahaa ee la wareejinayey waa inuu aqbalo almuxtaal waa mustaxiqu dayni cala almuxiil kan deynta iska wareejinaya kii deynta ku lahaa wey waayo deynta isagoo qof buu ku leeyahy markaa qofkii uu deynta ku lahaa buu ku odhan karaa aniga cid kale hayskaayo surine de xaqaygii adigaan kugu leeyahay isii markaa si xaqiisii cid kale loogu wareejiyey isaguna waa inuu raalli ku noqdo dee dadkuna way kala duwan yihiin waxaa laga yaabaa qofku isagu deynta ku lahaa inuu yahay qof akhlaaq fiicanoo qof goba kan lagu wareejinayaana inaanu sidaa ahayn baa dhici karta soo ma haddii la dhaa soo ka nebigu calayhi salaatu wasalaam yidhi falyatbac ha raaco culimadu waxay idhahdeen amarkaasi istixbaab unbuu faa'iideynaya sunanimo waajibnimo ma faa'iideynayo walihaada qofku hadduu yahay qofuu deyntiisa ka heli karo inuu ku wareegaa waa shay sunno ah oo fiican oo nebigu dhiirigeliyey laakiin waajib maaha waay sida akar ahlicilmi ay ku tegeen markaasina waa inuu aqbalo in deyntiisii qofkaa loogu wareejiyo ka saddexaadee deynta lagu xawilayo isagoo inuu raalli ku yahay iyo deynta in lagu soo wareejiyo inuu aqbalaa toona shardi maaha waayo deynta lagu soo wareejinayaa marka horeba mid la mid ah oo iyada leeg oo la nooca oo la waktiya ayaa isaga lagu lahaa marka qofkii deynta ku lahaa wuxuu odhan karaa siduu doonu uga qaadan karaa deynteedii kayn buu odhan karaa wuxuu odhan karaa hebel baan u wakiishay igu dhiib wuxuu odhan karaa hebeloo deyntaasoo kale igu lahaa baan kugu soo xawile u dhiib isaga waxa kaloo soo kordhayaa ma jirta inuu deyn baxa mooyaane inuu deyn baxana marka horeba xaq baa loogu lahaa xaqa waxaa iskale qofka deynta ku leh siduu doonaanu ku qaadan karaa wahaaliatuhaa buu ihi shuruudda kooda saddexaad wa kownu lxaqi xaqi waa inuu yahay mustaqiran mid ku sugan fi dimmati dumadda mid ku sugnaaday waa inuu yahay agdeyntan la xawilayo iyo qofka lagu xawilayo ta lagu leeyahay oo almuxaal bihi iyo almuxaal calayhi labadaa xaqba xuquuq dumadda ku sugnaatay waa inay yihiin waa inay yihiin wax laazim oo aan la faskin karin ama ya-uulu ila luzuum ku dambaynaya inuu laazim noqdo sida shaygii la kala iibsaday inta lagu jira muddat lkhiyaar lakiin haddaan labadaa midnaba ahayn lama xawili karo lagumana xawili karo waxaa tusaale waa jucaalada jucaaladu waa inuu qof idhaho tusaale ahaan qofka halkaa iiga qodo god saddex mitira boqol doolar baan siinaya ama milyan shilin baan siinayaa buuri qofka god saddex mitira halkaa ka qoda cid gaaro isagu mucay way inoo soo socotaa waa baabaynu arki doonna insha allah oo ijaarada ama kirada isshabbahaanay axkaam badan wadaagaan waxana way ku kala duwanyihin qofka qoda ayaa xaq u yeelanaya soo maaha lacagtaas kuu doonayaba ha noqdee lakiin goorma lacagta xaq u yeelanaya marka uu qodee shaqadii u qabto ayuunbuu xaq u yeelanaya u dhammeeyo inta aanu shaqadii qaban milyankii yani cid kuma soo xawili karo qofkii uu ballan qaado mid isaga milyan ku lahaa ma odhan karo war ninkanaan godkaa u qodi doonaaye oon milyan ku yeelan doonaaye milyankaagi isaga ka qaado bilo shaqadaaba aad qaban weydaa milyanka aanaad helinba waa daynaan weli sugnaan wey waxba lama xawili karo iyadana wax laguma xawili karo kadalika waxaa shardi ah qofkan lagu xawilaya waa in dayn lagu leeyahy la soco weliba sidaa xagga dambe aynu ku arkay dayntaasi tan lagu xawilaya lagu wareejinayo waa inay la qadar tahay la nooc tahay la xili tahay la waqti tahay laakiin qofka haddaan daynba lagu lahayn lagu wareejinayo xawaale ahaan u ansixi mayso oo siiqadan xawaalada laguma isticmaali karo lakiin de waxay u ansixi kartaa tusaale ahaan in qofka aad wakiil ka dhigato adoon dayn ku lahayn inaad tiraa waxaan ku wakiishay dayntii laygu lahaa inaad bixiso ama isaga aad ka amaahatid lacagta ama ha kugu tabarucayo laakiin xawaalo noqon mayso haddaan qofka aad ku xawilaysa haddaanad dayn ku lahayn waa inay meesha laba daymood jiraan kan xawilaya dayn lagu leeyahay iyo dayn isagu ka uu ku xawilaya uu ku leeyahay haddii kale xawaalad noqon mayso wa raabicatuha shardiga afraad itifaaqu maa shaygu waa inuu iswaafaqo fii dimati lmuxiili ka deynta iska wareejinaya dumadiisa ku sugan waa deynta lagu leeyaya wamaa fii dimati lmuxaali calaya ka lagu wareejinayo deynta dumadiisa saaran waa inay isku waafaqaan fii umuur arrimo waa labadii daymood qofkan daynta xawilaya iyo ka uu ku xawilayo daynta kan uu lee- lagu leeyahay iyo daynta kan uu ku xawilayo ku leeyahay waa inay arrimahan soo socda isku waafaqaan fi ljinsi waa inay isku waafaqaan waa inay isku jinsi yihiin oo ninka waa ina dahab ku leeday markaa dahab baad ku xawili kartaa fidaad ku leeday fidaad ku xawili kartaa beriis baad ku leeday beriis baad ku xawili kartaa timir baad ku leeday timir baad ku xawili kartaa laakiin adoo fida ku leh mid dahab kugule kuma xawili kartid illa waaba kala jinsibe adoo timir kule mid qamadi kugule kuma xawili kartid ila haddii kale maxaa laga cararaya meesha meesha waxaa la rabaa waxaa dhacaya deynba xun inuu noqdo haddii labadii shay ay kala duwanaadaan deynbixi way ka baxdo iib bay gelaysa ila laba shay oo kala duwan baa la isku bedelaya markaas war nawcina waa inay isku waafaqaan oo tusaale ahaan waa timir iyo timir laakiin timiru dee noociyay leeyihin kala qaalisanna marka nooca timirtee adiga lagugu leeyahay iyo nooca timirtee aad ku leedahay ka aad ku xawilayso waa inay isku mid yihiin haddii tusaalahaan adiga cajwe lagugu leeyahay adiguna ninka aad ku xawilaysa biisha aad ku leedahay waa laba noocoo kala duwan oo kala qaalisan la yskuma xawili karo mar hadduu noocu kala duwan yihi waayo sidaasoo kale waa inay qadarkana isku waafaqaan oo boqolba adiga lagugu leeyahy tusaalahaan ama milyan shilin baa lagugu leeyahy mid aad ku leedahay adigu shan boqoloo kun kuma xawili karti waayo milyanka dee shan boqoloo kun buu- ayuu ninkaa ka helayaa shanta kale xaggu u raacaya milyankaagina waan kuu xawilay baad ku tiri haddii tusaale adigu aad milyan ku leedahay qof adigana shan boqol lagugu leey waad ku xawili kartaa oo dee shan- shan boqol iyo dee weliba dheeraad baad ku leedahayoo isagu shanta boqol unbuu ka qaadanaya shanta boqole kalena dee idinkaa ka xisaabtami doona walxuluuli waa inay isku waafaqsan yihiin xagga in deyntu ay tahay deyn muddadeedii la gaadhay deyn xaalla waa deyn wakhtigii lagu heshiiyey la bixiyey la gaadhay iyo wata'jiili xagga muddaysnaanta inay tahay mid muddaysanoo weli muddadeedii aan la gaadhin oo labada deyn waa inay xaalaani noqdaan ama mu'ajalaan oo ta lagugu leeyahay taad ku xawilaysa mid walba waa inay tahay mid wakhtigii lagu ballamay uu taaganyay ama labadu waa inay muddaysan yihiin haddii ay muddaysan yihiinna muddadoodu waa inay iswaafaqsan tahay oo haddii adiga lagugu leeyahay deyn sanad dabadeed sanad dabadeed inaad bixise lagu heshiiyey kuma xawili kartid dee inaad qof ku leedoo lagu heshiiyey laba sannadood kadib inaad bixiso waa inay markaa xagga muddadana labada deymood ay iska waafaqsan yihiin wakadalika nin baad ku leedahay adigu deyn waxa lagugu leeyay muddadeedu laba sannadood ay tahay adna nin baad ku leedahay deyn muddadeedu ay sanna tahay kuma xawili kartid waayo waa inay muddada isku waafaqaan labada deymood waayo xawaaladu waa mucaawadatu irfaaq waxbaa la isdhaafinayaa isdhaafintaana wax kala bedelashadu maqsuud maaha ee waa in xuquuqdii la kala helo un marka waa inay iswaafaqaan sida qardigii oo kale haddii kale dee waxay noqonaysaa in dheeraadku uu maqsuud noqdo marka halka ay ka soo gasho deyn deyn lagu iibiye inay noqoto wuxuu yihi watabrau waa beri noqonaysaa biha xawaaladaa sababteed dimat lmuxiili kii deynta iska wareejiyey dumadiisu min deyn lmuxtaal beri bay ka noqonaysaa oo alxawaalatu waa kalqabdi wey qofka mar haddii deyntiisii loo xawilo isna uu aqbalay in loo xawilo waxay ka dhigan tahay qofkan inuu deyntiisii ka guddoomay a mar hadday ansaxdo shuruuddeedii ay dhammaystirato qofkii deynta lagu lahaayee iska wareejiyey isaga waxba laguma laha markaa laga bilaabo wakadaalika kii lagu wareejiyeyna kan soo wareejiyey deynta deyntiisii isna beri buu ka noqonaya laakiin dee kii lagu soo wareejiyey deyntiisii baa lagu yeelanaya oo kii deyntii uu ku lahaa deyn kale ku xawilay wax daba ma weydiin karo kaa uu isku xawilay baa xaq ka dhaxeeya laakiin isaga waxba isugumay hadhin tan markaa macnaheedu waa maxay qofka mar haddii deyntiisii loo xawilo oo uu aqbalo xawilaaddaas kaa loogu xawilay bay wax u dhaxeeyaan ha ka helo yaanu ka helin mucsir ha soo baxo hadduu doonaya hadhow hadda firo mar hadduu isagu aqbalay in deyntiisii loogu xawilo ninkii deyntaa iska xawilay way kala dhammaadeen kaa la xawilay way kala dhammaadeen waayo oo kuma soo noqon karo marnaba kuma soo noqon karo qofkii deynta iska xawilay kaasi inuu deyntii bixiyo kale ayay ka dhigan tahay sidaaynu sheegnay xataa hadduu idhaahdo war ninkanaad igu xawishay waxaan moodayay nin haysta xoolo uu ku dayn baxo heshiiskii xawaalada dabadii baan ogaaday inaanu qardhacba hayn weligaaba waa la leeyahay aduu meed iska baadhi ikhtiyaar baad lahaydoo dee inaad diiddo ikhtiyaar baad u lahayd sooma shardigu wuxuu ahaa dee inuu aqbalo qofku deyntiisii in loo xawilo marka mar haddaa aduu iska baari weyday taqsiirka iyo gaabintu xaggaa ay ka timi ninkan waad kala dhammaateene dib hagu soo noqon faslun fi damaan fasalkan wuxuu ka hadlayaa waxaa loo yaqaano damaanadda damiinashada الضمان marka waa masdru damintu شhayئa ضamaaنا إida kafaltahu شharca ضamaanku waa caqd yaqtadي اltiزaama ma fii dimaة الغayri min almaal waa heshiis keensanaya qofku xoole cid kale lagu leeyahay inuu isagu isa saaro yanaa markuu damiin ka noqdo macnaheedu waa sidaa damiinka halkan lagaga hadlayaa waa damiinulmaalka waxaynu u naqaan damiinulmaal buu macnihidu sidaay oo nin baa nin dayn ku leh anaa kaaga damiina baa tiri macnaheedu waxa weeye anaad igu leedahay maalka anaad igu leedahay marka hore adiga laguguma lahayn laakiin adigaa iltizaamay oo isa saaray deyntaas damaanku markaa wuxuu ka mid yahay sida rahanka oo kale min cuquudi tawhiqa heshiis wax lagu kala bedelanayo ma aha waa heshiis qof lagu kalsooni siinayo qof xaq lahaa ayaa qofkii uu ku lahaa midaan ahayn baa wuxuu leeyahy anaa kaaga damiina macana xaqaaga waad helaysa isaga xataa haddaad ka weydo anaad igu leedahay sharcan markaa waa shay jaa'iza qur-aanka waa lagu sheegay waliman jaءa bihi ximlu baciiri wa ana bihi zaciim nabi laahi yuusuf alayh الsalatu wasalaam fi qisati yuusuf markuu waayey galaankii wax uu ku miisayey wuxuu yidhi ninka keena ee soo hela awr awr intuu qaado oo raashina buu leeyahy wa ana bihi zaciim anaana uga damiina zaciim iyo daamin waa isku mid wey waa isku macno marka shaaficiyadu ma qabaan sharcu man qablana ee sharcigeenna lagu dhex sheegay inuu sharci inoo yihi walihaada aayaddan waxay idhahdaan yusta'nasu biha waa la weheshanaya iyadoo qura daliil laga dhigan maayo waxaa u daliila damaanka jawaaskiisa iyo banaanidiisa xadiidka uhi nebigu calayh isalaatu wasalaam addaynu maqdiyu wazaciimu haarimun abu daawud iyo ibnu maajiya baa wariyey abu daawud iyo tirmidi iyo ibnu maajiya wariyey can abi umaama daynta waa la gudayaa wazaciimu haarimun qofka cid damiintaana waa qof gashiyaysa weeye mar haddaad qof damiiratay kii aad damiinatay uun ma gashiyaysnoo dayn laguma lehe adna waa lagugu leeyahay qofka markaa wax damiinanaya shuruud buu leeyahy qof kasta wax iskama damiinan karo damiinulmaal marka laga hadlayo waxaa shardu ahliyatu tabaruc qof xoolihiisa inuu ku tabaruco shareecadu u ogoshay waa inuu noqdo markaa mid waalan iyo mid yar iyo mid xoolihiisa laga xayiray iyo waxaa ma damiinan karaan waayo dee qof dayn lagu lahaabaad dayntiisii isa saartay soo ma dayntii marka lagu qabsadaad bixisa macnaheedu waa xoolaagaad ku tabarucday marka waa inay tay qof shareecadu ay u ogoshahay inuu xoolihiisa ku tabaruco shardi maaha qofka aad damiinanayso inaad garanayso sida qofka aad xoolo ugu tabarucayso inaad garanayso aanay shardi u ahayn inaad damiinato xataa inuu raalli ku noqdaa shardi maaha damiinulmaal marka la taagan yahi waayo isaga ma dhibaata ka soo gaadhaysa kor iyo hoosba wuu baasaayo mar walba faa'ida isaga uta inaad damiirata oo damiinulmaal aad ka noqota dee wax khaldamaan adaa badgelaya laakiin isaga wax dhibi ma soo gaadhayso xataa qofka la damiina inuu nool ii shardi maa qof dhintay baad damiinan kartaa dayn lagu leey sidii dee abu qataadaba uu sameeyey nebiga calayh isalaatu wasalaam janaasaa loo keenay miyaa dayn lagu leeyahay ayuu ihi rasuulku calayh isalaatu wasalaam su-aasha hada jeer waa weydiin jiray arrinta deynta si uu adkeeyo janaase intaanu ku tukan miyaa dayn lagu leeyahay bal haddaba u fiirso waa wakhtigaasoo baahidu ay aada u badnayd baahida kalifaysa in wax la amaahdo marka rasuulku calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi haddaba anuu ku tukan maa idinku ku tukada culayska daynta waa si uu dadka u tusiya rasuulku calayh isalaatu wasalaam markuu weydiiye kadib miyuu ka tegey xoolo daynta lagaga bixiya maya saddex diinaar baa lagu leeyahay xoolo dayntaa lagaga bixiyana kamuu tegey salluu calaa saaxibikum uu nabi haddaba anuu ku tukan maa idinku ku tukada abu qataada yidhi salli calayhi ya rasuula allah wacalaya daynuhu rasuulka ilaah ku tuko dayntiisina anaa laygu leey bimacnaa anaa ka damiina markaa qof dhintay buu damiintay abu qataada fasalla calayh nebigu alayh isalatu salaam uu ku tukaday waana xadiid saxiixa weeye xadiidkaasi bukhaari baa wariyey min xadiidi salama ibn اlakwac arrin kale waynu ka qaadanaynaa oo qofkii dhintay dayn lagu lahaa waad ka bixin karta waad ugu tabaruci karta qofkii waa masaladan u socday had ee jeer dadkeenu isweydiiyaane qofkii ku lahaana wuu ka dhaafi karaa waa alibraa min almeyit waa jaais kalibraa min alxay qofka nool sida deynta aad ku leeda aad uga dhaafi karto ayaa ka dhintayna aada uga dhaafi kartaa waay waxa shardiga uun qofkan wax damiinanaya maalkan uu damiinka ka noqonayo waa inuu garanayo saa xagga dambe inoogu sheegi doono qofka uu damiin u noqonayana qofku damiin ka noqonaya maaha uu damiinanayo kanuu cid damiin uga noqonayana waa inuu garanayo isagana dadku way kala duwan yihin dadka xuquuqda leh markaa qofkan aad cid damiin uga noqonaysa waa inaad garanayso dadku xagga qaanabaadda iyo jecla adeyga iyo hadal adkaanta iyo waa ku kala duwan yihin moogta markaa qof aanad garanayna damiin isaga noqotaa dee qarar bay noqonaysaa qofka aad damiin u noqonayso aad cid damiin uga noqonaysaa inuu raalli ku yahy iyaduna shardi maaha waayo waxbuu isagu ku khasaaraya waxba kuma khasaaraya isagu oo abu qataada nin dhintay baabu damiintay soo maa saddex diinaar lagu laha qof dhintay miyaa la odhan karaa raallibu ku ah in damiin laga noqdo ka noolin waa saasoo kale halkan haddaba wuxuu kaga hadlayaa maxaa damiin horta maxaa la damiin laga noqon karaa sideedaba waxaa damiin laga noqon karaa waa dayn qof dumadii saaran cayn damiin lagama noqon karo cayn shay la taaban karo wuxuu yidhi wayasixu damaan ay wainamaa yasixu waxaa ansaxaya uun damaanu duyuuni gashiyadii laysku lahaa in la damiinto ay lal acyaan cayn iyo shay la taaban karo damiin lagama noqon karo waayo sideedaba addamaan ama damiino shamcaniyeed waa baxay waxaa macnaheedu asal ahaan buu yahay xataa luqatan waa dammu dimmati ilaa ukhra xaqani marka hore qofka lagu leeyaybu dumadiisa saara xaq isaga lagu leeyaybu markaad damiinatay adiguna dumadaadibaa tiisi ku dartayoo labadiina dumadood buu wada saarayi ka wax damiintay iyo kala damiintay labadaasu wada saarayi sideedabana waxaa inamaa yakuunu im waxaa qofka dumadiisa fuulaa ha ku fuulo in asal ahaan lagu lahaa ama inuu damiin noqdee waa adduyuun cayni dumad ma fuusho waxaa markaa tusaale caynta u ah qof baa qof tusaale ahaan shay i amaanaysi yidhi waanku amaanaysiiye damiini keen buuri gaarigaas ama mobilka ama kombyuutarka ama maacuunkaas mid baa yidhi anaa damiin ka noqonaya ma ansaxayo damaanadaas waayo waxaan waa alaab alaab damiin lagama noqdo waxaa damiin laga noqdaa waa dayn qof dumadiisa saaran daynoo kasta lafteedana damiin lagama noqdee dayntu waa inay noqoto dayn mustaqira oo qofkaa la damiinanayo dumadiisa ku sugnaatay oo dayn aan qofka weli laguba yeelanba damiin kama noqon karti inagu intaan lagu yeelan baynu damiin ka noqonaa soo ma shaaficiyadu ma ogolo waxay le horta ha lagu yeesha deynta ila heshiiskani heshiiska deynta ee hore ayuu adkaynaya heshiisku adkaynaye oan dhicinba sida isaga loo gelaya tusaalahaan waxaad aragtay gabadh ninkeedii kalarka haysto ka laalaada naa bal siidaa maxaad ku haysata waxay tidhi berri biilkii berri ama bisha soo socota biilkeedii halkaa ha dhiga haddii kala sii dayn maayo miyay bannaanta inaad tira anaa bisha soo socota biilkeedii damiinkaaga ahe siidaa maya bisha soo socota biilkeedii dayn weli ay ku yeelatay mabahaba lakiin hadday leedahay bishan aanu biilkeedii nasiin ama maanta biilkeedii aanu nasiin waxaan bisha usoo qaatay inta badan de innagaa bil ku bixina laakiin bil ahaan uma waajibo biilku yowm biyowm buu waajiba maalinba biilkeed baa waajiba marka maalintaa waageeda uu baryay ayuunbaa ninka biilku uu ku waajibaya hadduu idha anuu maalin walba biilkeedaan ku siinayaa xaq buu leeyahy waajib maaha in san aanu samayno dee bil uu isu raacay waa wax u bannaan dee haday ku heshiiyaan marka wakti aan la gaadhin biilkii weli ma yeelan gabadhu deynaa yeelatay maha walihaada lama damiinan karo waxaa la mid a ninkii jucaaladii aynu ka warramaynay nin baa yidhi erada xeradaa geeleyga ninka ooda laba boqoloo kunoo shilin baan siinaya dabeetana nin baa yidhi anaa oodaya ee labadaa boqoloo kunoo shilin inaad siinayso damiinu keen de waxaa leeya xaq uma lihid markaad xerada ooduun baad labada boqoloo kunoo shilin yeelanaysa iminka dayn ninkan aad ku yeelatay maba ahabe saad damiin ugu raadinaysaa baa la leeyahy markaa dayn sugnaatay ayaa laga noqon karaa damiin laga noqon karaa walihaada buu yidhi wainamaa yasixu waxaa ansaxay un damaanu duyuun deynanki iyo gashiyadii in laga noqdo damiin axyaantii maya deyntii almustaqirati ee ku sugnaatay fi dimati qofka dumadiisa ku sugnaatay ee laazim noqotay midaan la fastin karin ama mid aan la faskin karin ama ku dambaynaysa inaan la faskin goorma dayn in la damiintaa goormay ansaxaysa idaa calima waa hadduu og garanayo addaamiinu kan damiinka noqonaya qadraha daynta qadarkeeda waa inuu garanaya hore inu sheegnay ta ila waa xadhow isaga laga rabo mogta marka waa inuu garanayo jinsigeedana waa inuu garanayo nooceedana waa inuu garanayo waayo maal buu dee dumadiisa ku sugayaa qof wax iibsadoo kale ayuu ka dhigaya ama wax kiraystay marka ansixi maayo damaanu dayn ilmajhuul nin nin ay is haystaan baad aragto ninka maxaad ku haysataa dayn baan ku leehay adoon weydiinba dayntu waa imisa waa noocee ayuunbaa tiri anaa kaaga damiina waxba kama ansaxayaan taas damaanadaasi ansixi mayso waxaan loo yaqaano damaankuna waa caqdi laazim min jihati daamin qofku mar hadduu damiin noqdo damiinulmaal dhinaciisa heshiiskaasi laazim buu ka yaho ma faskin karo waan ka baxay ma odhan karo waa sidaa u gale wey ilaa xaqii la helo isagoo ha bixiy ama kii uu damiinta ha bixiya ama dee qofkii xaqa lahaa uu damaanadaa ka dulqaado uu idhaahdo waan damiinnimadii waan kaa daayey waa ka dayn karaa isag waay waxa haddaba isweydiin leh waxaa doo isweydiin leh qofkan xaqa leh ee damiinka loo noqday xaqiisi yuu ku leeyi maxaad u fahamteen yuu ku leeyi xaqiisi waa su-aal labadaba soomaynaa odhan marka hore mid quruu ku lahaa oo dumadiisa xaqiisa u saara kan damiintayna dumadiisi uu dumadii kan kale ku daray labadoodaba uu ku leeyahy marka taa macnaheedu waa maxay kuu doonu weydiisan karaa inagu taa ma naqaane qofka xaqa lagu leeyay marka laga soo waayunbaa damiinkii xaggaa loo noqdaa soo ma laakiin waabaad iskaba dayn kartaa waa kii aad wax ku lahayd kanaa ii shilis baad odhan kartaa kan damiintay ya ila isla xaqi baad ku leedahay walihaada wuxuu yidhi walisaaxibi alxaqi qofka xaqa iska leh ee xaqiisii loo damaanad qaaday waxa u bannaan muطaalabatu man mid inuu weydiisto xaqii shaa uu doono oo min addaamini ah kii damiinka ahaa iyo walmadmuuni can iyo kii la damiintay labadoodaba si siman buu xaqa ugu leeyahy kuu doono ayuu weydiisanaya nebigaa yihi azaciimu haaribun oo qofku mar hadduu damiin noqdo qof xaqaa uu damiintay ku gashiilaysan weeye dee kala damiintayna waa kii asalkaba ahaa ee xaqa marka horeba lagu lahaysa ee xaqa qaatay ida kaana waa hadduu yahay addamaanu damaanku heshiiska damaanku saxiixan hadduu yahay oo calaa maa bayannaa sidaa aynu soo caddaynay uu dhigan yahay dee shuruudda uu dhammaystirtay haddii aanu damaanku ansixin oo shuruuddiisii ay wax ka maqan yihin kii marka horeba xaqa uu ku lahaa unbuu ku leeyahay ilaa qofkii damiinmo maaha bay noqonaysa haddaanu damaanka ansixin waayo haddaba waxaa xaqii bixiyey damiinkii xoolihiisi ayuu raacaya isagu waidaa harima buu idhi haddii uu bixiyo addaaminu alxaqa lisaaxibihi xaqiibuu ciddii lahayd siiyey rajaca wuxuu kula noqonaya xaqa cala almadmuuni canhu kii uu damiintay odhanaya waryaa lacagtii lagugu lahaa ee aan damiinka ka noqday waan bixiye lacagtiisii waa goorma de laakiin waidaa kaana hadduu yahay addamaanu damiinashada iyo walqadaau deynta bixinteeduba biidnihi qofkaa xaqa lagu lahaa ogolaanshihiisa kuwo ku dhacay hadduu isagu in la damiinto ogolaaday xaqa lagu leeyahay in la bixiyana uu ogolaaday sida muctamadkaa hadduu damiinashada u ogolaaday deynta bixinteedaba yaanu u idmine xaqii isagaa laga rabaa oo qofkii xaqa bixiya ku yeelanaya waayo bixintu waxay farac ka tahay addamaan damaankana isagaa ogolaaday sooma laakiin nin aan kuba ogeyn oo aan ogolaanshaba aanad ka haysan baad damiinulmaal ka noqotay dabeetana xaqii lagu lahaa aad damiinatay baa adiga lagaa qaatay xaq uma lihid inaad isagii tidhaahdo xaqii lagugu lahaa baan bixiyee isii waayo xaaladdaa mutabaric baa tahy adaa xoolahay ku tabarucay dee ninkani miyuu ku idhi damiino maya xoolahayga bixi miyuu ku idhi maya dee adaa maalkaaga ku tabarucay aniga waxba iguma lihid buu ku odhan karaa mutabaric baa tahy buu ku odhan karaa waay laakiin mar hadduu damiinashada kuu ogolaaday wixii ka dhashana isagaad ku yeelanaysa haddaad xaqii bixiso isagaad ku yeelanaysa laakiin goorma shuruud kaley sii leeday waa inaad ku bixisay waa in qofkii xaqa lahaa uu qiray inaad bixisay iyadoo lafteedaa muran geli karta inaad bixisay in kala mogta kii xaqa lahaa ee aad damiinka u noqotay waa inuu leeyahy war ninkaa damiinka ahi xaqii aan lahaa wuu isiiyey o haddaanay taasi jirin oo arrintu ay muran gashay meel uu joogo kii aad damiinatay waa inaad ku bixisay mar haddii meel uu joogo aad ku bixisay adigu xaqaagii isagaad ku leeday kaa dafire yidhi waxba layma siin ha isla raftaane waxaa la mid a de haddaad caddayn u keento hal markhaatiya dhaartaadaba ha noqotee laakiin qofkii ma qirsana deynta lahaa tusaale ahaan meeshaad ku bixisayna muu joogin caddaynna ma haysid bixintaadu isaga miyay waxu tartay soo xaqii sidii loogu sheegan maayo isagii oo xaqii loo sheeganayo oo aanad caddayn u samayn inaad xaqii bixisay ma odhan kartid anna waan bixiyey isii kan kuu sheeganayana caddayni ma jirta isna sii markaa dhibaataad usoo kordhisay qofkii soo maha taa lama aqbalayo waa inuu qofkii qirsan yahay ama aad caddayn u hayso ama meel uu joogo waa inaad ku bixisay xaqii isaga lagu lahaa markaasaad xaq u leedahay isaga inaad kula noqoto tira xaqii waan bixiye keen walaa yasixu ansixi maayo damaanu lmajhuuli ay damaanu deyni lmajhuuli masaladin hore uga hadalay qofku dayn aanu garanahayn damiin kama noqon karo qadarkeedii baanu garanayn ama jinsigeedii ama qiimaheedii ama sifadeedii baanu garanayn waayo qarar baa ku jira laakiin hadduu xadeeye uu idhaha tusaalaan hebel waxa aan damiin kaga ahay oo aan ka damiintay boqol ilaa kun inta udhaxaysa boqol ilaa kun marka intaa damiin buu kaga noqonaya dee doonayso dee kunkaba ha gaadheen walaa yasixu ansixi maayo damaanu maa lam yajib xaq aan weli qofka laguba yeelanoo waajibinba in damiin laga noqdo waa inaga tusaaleynaya de gabadha biilkeedii aan waqtigiisiiba la gaadhin ujuradii jucaalada shaqadiiba aan weli la qabanba hal mid baa laga soo reebaya xaq aan weli waajibin waxaa damiin laga noqdaa waxaa loo yaqaano darak ilmabiic darakulmabiicu waa kan dee inagu damaanadeenu inta badan isticmaalaba wey waa shaygii la kala iibsado waxaa ka daba iman kara oo waxaan weli dhicinba ayaa damiin laga sii noqonaya imika nin baad jago ka iibsanaysa waxaad leedahay damiinulmaalkeen maxaad ninkan ku leedaha damiinu ka yi jagaad kala iibsateen oo lacagtiina uu ku siiyey isna jagadiibuu qaatee damiinkaad weydiinaysaa waa maxay waa waxa iibkaa ka daba iman kara soo maaha haddii jagadii dee cidi ay qabsato y tiraa annagaa lahayn isaga maba lahaynba taasina waa midaan weli dhicin sidaasoo kale qofkii jagada lahaa wuxuu odhan karaa damiinkeen yanaa lacagta inaad adigu leedahay lacagta sidaa lagu qabsan de lacag waxaan haynba wax lagu kala iibsan karaa soo maa jagaa jago lagu bedeli karaa gaari baa lagu bedeli karaa isna wuxuu odhan karaa gaariganaad jagada iga bedelanayso damiinu keen hadhow haddii lagu qabsado damiin iga noqdo marka maxaa damiin laga noqonaya deynba layskuma lahee waxaa damiin laga noqonayaa iibkaa waxaa ka daba iman kara waa xaqaan weli waajibin soo maa marka isaga waa lasoo reebo waa jaais isagu isaga maxaa loo soo reebay baahida loo qaba awgeed oo dadka wax kala iibsanaya iswada garan maayaan haddii la idhaahdo iibkii yaan damaanad loo yeelina ila deyn layskuma lahe xoolii waa la kala qaatee waxaa dhacaysa dee in iib badani uu carqaladoobo oo qofku dee qofku garanaya mooyaane qof kale oo hubo mooyaane qof kale aan waxba ka iibsan taasaa dhacaysa marka waa si iibkii iyo mucaamalaadkii loo fududeeyaa la yidhi labadii qof ee wax kala iibsaday mid waliba ka kala damiin wuu weydiin karaa muxuu damiin ka yahay xaqaan weli waajibin waa iibka waxa ka daba iman kara lihaada buu yidhi walaa yasixu ansixi maayo damaanu maa shay in damiin laga noqdo lam yajib weli aan waajibin oo qofka aan weli laguba yeelanba xaqaan weli laguba yeelanba ilaa damaana daraki lmabiici shayga la kala iibsaday waxa ka daba iman kara mooyaane oo isaga damiin waa laga noqon karaa faslun fi lkafaalati fasalkana kafaalada ayuu ku saabsan yahay kafaaladu damaankay ku dhowde damaanku waa damiinulmaalka waxaynu u naqaano somaynan odhan oo maal qof lagu lahaabaad damiin ka noqonaysa inaad adigu bixinayso kafaaladuna waa damiinulwejiga waxaynu idhaahno damiinulweji macnihiis waa maxay qofkaad damiinatay ma maalkii lagu lahaabaa adiga lagaa doonaya may waxa aad damiin ka tahi waa inaad isaga keento markaa kafaala waa taa damiinulweji sooma nidhaa inaad qofkii keento wixii lagu lahaayo waxa adu shaqo kuma lihin waa la xidhay waxaad tihi waar anaa damiinanayo ninkan marka loo baahdo keenaya taasaa kafaala la idhaha waxa adiga lagugu leeyahy ma wixii isaga lagu lahaaba maya isaga inaad keento wixii lagu lahaa ciddii ku lahayda ka wada hadlaani marka waa iltizaamu ixdaari man calayhi alxaq waa inaad isa saarto ad heshiis ku gasho qofkii xaqa lagu lahaa inaad keenayso wakhtiga lagu ballamay ama marka lagu dhaahdo keen marka kafaalat lweji baa dhada damiinulweji bayna nu hahda sooma kafaalat lbadanna waa la dhahdaa damaanulixdaarna waa la dhahdaa qofka in wuxuu damiin ka yahay qofka inuu keeno wuxuu uhi walkafaalatu in la damiinto bilbadani ay biixdaari اlbadani qofka laftiisii in la keeno jaaizatun waa mid bannaan laakiin maxaa shardi u ah tani tii hore way ka duwan tahay o waa inuu qofku kaa ogolaado inaad damiinato haddii kale siaad hadhow ku keenaysa nin xidhan unbaad isagoon ogeynba oo aan kuuba fasixin oon ku ogolaan ayaad iska damiinata war soo bax baa tihi hadhow baa lagu uhi ninkii keen war ina mari baa tihi meeshi baan kugu celinaya maxaa saan inoo maraya ma askari baa tihi adigu waxba ina marin maayo odayga tag buu kuuri maxaad ku samayn kartaa marka waa inuu marka hore ogolya inaad damiinato oo waktigii lagu ballamay marka la gaadho dabadaad ka kaxayn kartaad ciddii u geyn karto ila tii hore xoolay ahayd soo ma aha oo dee xoolaha haddii isagii laga waayo adaa kuwaa ku tabarucay laakiin tan qof baa lagaa rabaa marka qofki waa inuu ogol yahay inaad damiinatay waay goormaa la damiinan karo qofka wainamaa tasixu kafaalada waxay ansaxaysaa uun ida kaana hadduu yahay cala almakfuuli bihi ka la damiinanayo damiinulwaji lagu damiinanayo dushiisa hadduu saaran yahay xaqun xaq xaqaasi oo liaadamiin xaq bani aadam qof xaq bani aadam lagu leeyi unbaad damiin ka noqon karta xaqa bani aadam maal buu noqon karaa sida dayn oo kale marka hadduu dayntii maad damiinanay isagaad damiinatay wuxuu noqon karaa cuquubo qisaas baaba lagu yeeshayba qof baabuu dilayba oo u xidhay war anaa keenaye bal reerkiisii yaa soo dardaarma oo dadkaa soo salsalaame soo daaya baa tiri oo damaanulbadan ama xaddu qadfi baa lagu leeyay qof buu qadfiyeeyo siddeetankii jeedal baa meesha u yaal saa tir ama dhakhtar buu yaro baahan yahaye soo yaro daaye anaa ka damiine oo anaa keenaye waxaa kale oo xaqu uu noqon karaa lagu leeyahy xaqun lilaahi mashruubun bixaqi aadamiyin xuquuqda waxa dha waa saddex xaqun lilaahi maxdun xaq ilaahay uu leeyaho barax tiran iyo xaqun liaadamiyin xaq bani aadam leeyaho barax tiran sida deyntii la isku laha o kale iyo xaqun lilaahi mashruubun bixaqi aadamiyin iyo xaq ilaahay oo laakiin xaq bani aadamna uu ku badxan yihi sida sekadoo kale waa xaq ilaahay xaq bani aadamna dhinaca buu kaga jiraa dee sekadan dad baa iska leh qofkan aada damiinanayso haddii maal lagu leeyi damiinulwejiga aad ku damiinanayso haddii maal lagu leeyi miyay shardita inta lagu leeya inaad garanayso maya de waayo adiga maalkiisu kuma khuseeyo badankiisa iyo jirhkiisaa ku khuseeyo adiga inaad isaga keento waay halkaa markaa maxaynu ka fahnay xuquuqda ilaahay ee baraxa tiran qofka lagu leeyahay lama damiinan karo mise waxaa ku waajibay xaddu sariqa waxbuu xadayoo gacangoyn buu u xidhay ma damiinan kartid waayo xaq ilaahay baa lagu leeyahay hadhow tole yaa laga jaraya xaqa hadduu baxsado khamri buu cabbay markaa xadkii shurbigaa u yaal ma damiinad kartid wuu sinaystay maxaa loo diiday markaa xuquuqda ilaahay in damiin laga noqdo gaar ahaan markay xuduud tahay waxaa loo diiday waxay leeyihin in la asturo ayaa iyada la doonaya laakiin haddii damiin laga noqdo asturaaddi way ka baxda ta kale haddii la damiinto fulinteedii baa la sii adkeeyey xuquuqda ilaahay gaar ahaan xuduudda iyo cuquubaadkaana shareecadu waxay ku dadaashaa qofka sidii looga baajin lahaa dadka aan diinta islaamka fahmin gaalada iyo kuwa muslimiinta ee diintooda juhaasha kaay waxay moodaan qofka in xadka lagula haliilayo in jeeda loola dhaco in dhagax lagu dilo in lagula haliilayay moodaan xuduudda waxaa lagu baajiyaa biadnaa shubha shubhada ugu yar hadduu qofku sheegto ayaa lagu baajiya oo dee ku culimadu kitaabuulxuduud ku sheega qof baa xoola xaday xoolahaasi waxay gaadhsiisan yihiin qadarkii gacanta lagu jari lahaa wuxuu yidhiba xoolaaba anaa lahay uu ku murmayba dee gacan jarisi ma jirta iyadu mar haddee shubhadaasiba timi garqaadun baa la bilaabaya ma isagaa le mise qofkanuu ka qaatay wuxuu yidhi xoolaaba ninka waanu wada lahaynba shuraakaan ku ahay shirkadii uu sheerka ku lahaabuu wax ka xaday gacan jarisi ma jirto ee shubuu ku leeyi sidaasaa markaa xuduudda shubhada loogu baajiya gabadh buu waxa weeyaan ka danaystay markaasuu yihi inaa lilah wa inaa liraaji or islaamtayda su ekaaday islaamtaydaan moodaya xad ma jiro mar haddee shubhaba timi daba xadii marfuuca idra xuduuda bishubahaat xuduudda ku baajiya shubhada yani waxaa shaki dhalin karaa qofkani inuu waxaan islahaa sidan maaha laakiin waa qaacido saxiixa dee saxaabadana way ka ansaxday axaadiidta nebigana way ka muuqataayo ninkii maaciz la odhan jiray markuu nebiga calayh salaatu wasalaam u yimi isagoo zine qiranaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu u laqinay bal wax markaa xadkaasi uu kaga baaqdo in dhagax lagu dilo wuxuu kaga baaqdo wuxuu hi ma laga yaaba inaad dhunkatay wuxuu ihi may ma laga yaabaa inaad tuujisay may wallaahi tii dhab tahayd baan sameeyey buuri markii nebigu yihi ordoo kaxeeya oo dee xadka ku soo ooga waa rajmiye dhagaxantii u horreysay markay taabatay ayuu yidhi waan waxba maan samayn haddaba ninkii marka hore qiranayey ina qawmii qad garawnii wa akhbaruunii ana rasuula allahi hayra qaatili areer tolkay baa idagay oo arrinta ii sakhiray oo iguni nebigu ku dili maayo iska qiro umay joojina qawday kaga saareenoo maacis halkaasuu ku dhintay ilahay u naxariisto radia allahu canhu nebiga calayh salatu salaam markii dambe u warrameenoo rasuulku calayhi salatu salaam wuxuu yihi aar miyaad ka daysaan xataa waxaa la aqbalayaa qofku xaqii ilaahay uu qirtay hadduu ka noqdo u dha been baan markii hore sheegay marka raxmat ullaahi wa raxmat lislaam xuduudda iyo cuquubaadka xataa way ka dhex muuqataa waana wax anshax xumada lagula dagaalamayo xuduuddani oo mujtamac iyo bulshada ka dhigaaya mujtamac iyo bulsho nadiifa oo mujtamaca iyo bulshada xuduudda dhexdooda laga oogo faldembiyeedka iyo anshax xumadu dhexdooda aad bay ugu yaraata mujtamacii dee saxaabadee iyadoo mar walba dadka iimaankoodu heerku taagan yahayna taasi ay ku xidhantahy oo dadka in iimaaniyaadkooda la xoojiyo oo akhlaaqiyaadkooda la dhiso oo la waaniyo oo ilaahay subxana wa tacaala muraaqabadiisa la xusuusiyo ilaahay xaalkooda mar walba inuu la socdo ayaa ah arrinta u xooga badanee dadka ka celisa xumaanta arrinta labaadna waa iqaamat alxuduud waa xuduudda oogisteeda iminka bal u fiirso waddamada gaalada ee dadkeennu ay yidhaahdaan aynu ku dayano qaar badani yidhahdaan xagga xeerarka xeerar iyo sharci bay leeyihin haye cuquubaad bay u sameeyeen dadka jaraaimta sameeya meel ka faldembiyeed badani ma jirto haddaad akhrido taqaariirta iyo daraasaadka laga sameeyey maraykan ingiriis yurub oo dhan halkeenna somalilandteenna aan shareecadiina sideedii aynaan u wadabaq ahayn xuduuddii iyo cuquubaadkii waxyaabahaas xeerar kaloo adagina aanay jirin ayaa ka faldembiyeed yar boqol kiiba boqol waayo dadkan iimaanka iyo islaamnimada iyo damiirka iyo dadnimada nool ayaa badankooda xumaanta ka celinaysa kuwaa waxaa kamarad bay iska eegayaan hadduu leyrhku baktiyo dadkao dhami tuugay u dhaqaaqayaan wax qarsoonba maaha dee waxay ka buuxdaa youtubekay ka buuxdaa ingiriisku leyrhku daqiiqada ka maqnaayo dadan xataa la islaayan waxbay xadayaanba xoolayska haystaba tuugo u dhaqaaqiyo boob rabshadayna markay dhacaan maraykanka berigii dhaweed ninka madow la dilay waxaa indhahaaga waxaad ku arkaysaa dad subermarket intay galeen boobayo qaar waxay qaadanayaan confolagas ma aragteen confolagas confolagas mid kala soo baxay ad arkaysa diin iyo damiir baan jirin mogta marka dadka waxaa qiimaha iyo damiirka iyo sharafta u yeelaa waa diinta weeye maanta waxaan laynagu wareeriye kufsi iyo waxaan iyadoo buunbuunina ay ku jirta fara badan waxaan jirin la sheego dadaan cidina kufsan baa xataa la dhahdaa waa lay kufsaday dhe waa lagu dhoofinaya lacag baa lagu siinaya marar badan bay dhacee taas nin baa wuxuu nooga warramay iminka wuxuu ka mid yahay dadka garsoorka iyo xidhiidhka la leh waliba meel sare waddankeenna kaga jira wuxuu hi gabadh baa waddankeenna maaha meel kaluu markaa ka shaqaynayo garsoora ku saabsan gabadh baa inan ay dhashay bay tihi waa la kufsadayoo inantii bay keentay oo dee calaamado iyo xalxal iyo wax ka muuqdaan nin markaa nadiif ahaay oo farmasiya haystay bay tiri ninkaasaa ayaa kufsaday arrintii baanu si qoto dheer u baadhnay buuri waxaanu ogaanay buui in milixiyo wax ku xoqday inanteeda markii dambena iyada qiratay maxaa kuu kalifayey xoolaa lay ballan qaadeen kulaa iyo dhoof iyo waxbaa lay ballan qaadeen marka xeer la sameeyo oo la idhaahdo ha la xidho quri dadka xataa faldembiyeedkaa sameeye ka celin maaye waa in akhlaaqiyaadka dadka la dhiso oo habluhu waa inay xijaabtaan waayo qaawanaantoodu waxyaabaha xumaanta in lagula kaco u soo jiidaya ka midta waa ka ilaahay subxana watacala xijaabka maruu ka warramay yidhi dalika adna an yucrafna falaa yu'dayn dadka xun buu xijaab iyo teed uga yahay jilbaabka gabadho ay xidhanta khalwada waa in la iska ilaaliyo inan iyo inan inay meel ku gooni noqdaan waa in la iska ilaaliyo musaafaxada iyo istaabashada jirkoodu isgaadhayo laba qofoo ajanabi kalaa maxram aan isu ahayn xaasna aan isu ahayn indhaha waa in la ilaaliyo rag iyo dumarba bal diinteenna u fiirso qofka wixii xumaanta ka celin lahaa oo dhaqan wanaagsan oo dhan ayaa loo sheegay xumaantana ka hortagu noqon lahaa waxaan laga warramaya xeerar iyo waxaan oo dhami ka hortaguma noqdaan waxa waa ka dabatag iyo qofkii xumaantaa sameeyey in la ciqaabiyo waxaasunbay ku saabsanyihin nin dhallinyaraa baan waraystay maalin oo gaadhi dhaweeye wato i qaaday marka anigu su-aali weydiiye wuxuu yihi inan baanu fara xumaynay wuhi aniyo kuwo kale haye dabeetana waan qaar baa nagu uhi haddaad ka dhaarataan waxba laydinku heli maanu ka dhaaranay buui annagoo ka dhaarnay haddana maxkamaddii nagu xukumtay buui xadhiggiina waan soo dhammaystay xaqeediina waa noolooga qaaday marka dhaartaasuu su-aal iga weydiiyey calaa kulli xaal anna waraysi yar baan la yeesho waxaan ku uhi niyo bal waxaad iga warrantaa kufsigan iyo waxaan adaa dee arrintaa tajribeeye waa diga nin gale baa laga waraystaa soo maha waxaan siduu dhacaa horta wuxuu igu uhi marka magaalo la joogo dee miya meela nin geel jiro inan cidlo ka hele waa halkeeda taasina iminka waxaan filayaa inay haddii ay wakhtiyo dhici jirtay inay aada u yartay hadday jirtana magaalo iyo meelahaasa waxaa laga sheeg sheegaa haddaad maqato maqasho kufsi baa magaalo ka dhacay waxbaa ka horeeya buuri inankaas inan halkaa iska maraysa unoo inta dhab la siiyo la legdayo oo xumaan loola badrheerhaya inta badan ma dhacda buuri waa laba iska haystay oo intuu gaari ku qaatay kaymahaa tegay oo dee markii dambana wax ku kaceen marka hore guuriya yidhi waynu ka sheekaysan somalia waa khalwadii khalwadiibaa ayaa halkaa ku dhammaatay ama wuxuu uhi mid marka horeba mid meel uu ku haysto ayay kuwo kalena ugu dul imanayaan oo ay ku qabsanayaan wuxuu igu ihi taa annagu aan wax ku samaynay bal hadda u fiirso wallaahi jagada gurigooda ka soo hor jeeda ayuu mid ku haystay buuri markaasaanu kii ku qabsannay marka horeba iyada xumaanta ogolayd markii dambe reerkooda ogaaday bay yidhaahdeen buu ihi waa lay kufsaday dheh waxbaynu ku helinay ama dee ugu yaran si ay ceebta ugu qariyaan maca haada waxaynu leenahay waa jiraan dad xun oo xumaanaha noocaasa samaynaya oo u badrheerhaya oo hablo dee nadiif oo wanaagsan laga yaabo inay dhibaatada u geystaan laakiin aniga ujeeddada hadalka aan ka leeyahay waxa weeye islaamku faldembiyeedka qaabka uula dagaalamay ee weliba ka hortag ah qaab ka wanaagsani ma jiro waana qaabka ugu fiican ee lagu xallin karo waay waa yahay qofkii markaa qof damiinulweji ku damiintay mar haddii isagii uu keeno iyadoo cid dadkii uu damiintay damiinka uga noqday ka hor istaagaysa aanay jirin mar haddii uu keeno intaas isagu beri ku noqonaya haddii ka warrama qofkii aad damiinulwejiga ku damiinatay la waayo haddaad meel ku garanayso waa inaad doonto waxaanad fursad haystaa intaad sii socotay intaad soo socoto intaas adiga laftaadu jeel ka maqnaanaysa haddii meel aanad ku garanayn inaad keentaa waajib kuguma aha waayo siaad u keeni qof meeluu joogo addunyada u ka joogo ba aanad garanayn laa yukalif llahu nafsa ilaa wuscaha haddii qofkii la waayo ama uu dhintaba aad damiin wejiga ka noqotay xaqii lagu lahaa adiga ma lagugu yeelanaya meel lagugu yeelan maayo adiga waxaa lagugu lahaa qofka inaad keento qofkii keenistiisina way suurtoobi weyday xaqa lagu lahaa adigu damiinkamaad noqon laguma laha adiga faslun fi sharika fasalkan wuxuu ku saabsan yahay shuraakowga sharika luqatan waa alikhtilaa waa laba shay inay isku darsamaan sharcanna waa caqdu oo yaqtadii hubuuta alxaqi cala jihati اshuyuuc fi shayin waaxidin liinayn fa akar waa heshiis keensanaya in laba qof iyo ka badani shay xaq ay ku lahaadaan si sii daysan oon kala socnayna ay ugu lahaadaan marka shirkadda waxaa loo yaqaanaa shariikat اlamlaak iyo shariikat اlcuquud bay uqaybsanta shariikat اlamlaak shirkad heshiis ku timi maaha waa shirkad lahaansha ku timi shay baa laydiin wada hibeeyey dee shuraakaad ku tihin sooma lakiin shuraakowgaas mid heshiis mid heshiis ku yimi maha tusaale ahaan shay baa aada wada dhaxasheen dad baa xoola dhaxlay welina may qaybsan shuraakay ku yimi oo shariikat lamlaak baa la dhaha heshiis markaa shirkad heshiis ku timi maaha nooca labaad waa shariikat alcuquud waa shirkad heshiis ku timiyo mid waliba xaqiisa gooni buu u lahaa laakiin waxaa lagu shuraakoobay in la ysku darsado marka shirkadda ay inta badan fuqahadu halan kaga hadlaan oo waxaa loo yaqaano shariikat alcuquud waa shirkadda ku imanaysa heshiiska ku imanaysa waa la shuraakoobi karaa fi ljaahiliyana shuraako waa la ahaan jiray islaamkuna shuraakowga muu diidin bal iqraar buu ku sameeyey waina kaiira min alkhulaطaa layabغi bacduhum calى bacd alkhulaطaa waa shuraka waxaa la diidunaya isku xadgudbaan labada qof ee shuraakoobaya waxaa shardi u ah in mid waliba uu wax wakiilan karo shareecadu ogoshay in wax wakiisho isagana la wakiilan karo ahliyat الtawkiil wالtawakul ila labada qof ee shuraakoobay xoolii ay ku shura ee xoolii ay ku shuraakoobeen ku tasarufaya labaduba mid waliba xoolaan qayb buu leeyahy soo ma qaybta kalena shariigiisaa leh qaybtiisa dee bilmilki buu ugu tasarufaya inuu leeyahy qaybta kale muxuu ugu tasarufaya dee bilwakaala mid waliba ka kalu wakiilkay walihaada labada qof ee shuraakoobaya mid waliba waa inuu leeyahay sifaadka uu wax ku wakiilan karo ama isaga lagu wakiilan karo labadaba waa inuu leeyahy walisharikati buu ihi shuraakowga khamsu sharaaia shuruudo shana baa markaa loo shardiyaa alawal shardiga koobaad an takuuna waa in noqoto asharikatu shuraakowgu calaa naadin mid ku dhacaya naqdi naadku waa naqdiga min adaraahimi naqdigaasoo daraahimtii ah iyo wdanaaniiri danaaniirtii manaa lacag labada iyaga bilaa khilaaf way ku ansaxaysaa lacagtu dinaaro ama daraahim waxaa la mida dee lacagaan iminka meeshoodii galay haddii laysku darsado shuraakogu waa ku ansaxaya waay wakadalika waxaa shuraakogu ku ansaxayaa fi lmiliyi shayga miliga ah maa xasarahu kaylu aw wasnu wasaxa fiihi salab wax kastoo la miiso ama la miisaamo baycu salamna uu ku ansaxaya oo le sifaad lagu dabdin kara leh waxyaabaan sanaacaadku ay galaan marka ayagu kuma ansaxaysa bay dhahdaan mishiinoo kale qalimaan buugaag kabo dhar laguma shuraakoobi kale leeyihi inta la isku darsado laakiin sida saxiixa ah miligu waa kullu maa lahu milu fi lwujuud wax kastoo wax isaga la mida leh ayaa miliya oo iminka weliba dee intana warshaduhu soo baxeen ashyaadan ay warshadu soo saaraysa wax isku mida meellaba kuma kala duwanaan marka sida saxiixa shayga miligaa mili ku noqday wax la midii inuu jiro waa lagu shuraakoobi karaa qalimaan kana wuxuu keeni karaa boqol kartoonoo qalimaana kana boqol kartoonoo qalimaana marka laisku daro lama garanayo kani intuu lahaayo kani intuu lahaa waa mili dhar tusaale ahaan qalab kaloo electronia wahaakada markaa maxaanay ku ansaxahayn shuraakow waxaanay ku ansaxayn bay idhahdeen fi lmutaqawim ashyaada aan miliga ahayn ee wax qiimala ah curuudi oo imika mishiino gawaadhi adawaat tacliim qalabka waxbarashada electronic waxaasoo dhan inta laysku darsado kana intiisa oo kana kana intiisa oo la ydhaha waynu ku shuraakoobayna ma ansaxaysa bay leeyihin shaaficiyadu oo maxay ku diideen waxay ku diideen waxay leeyihin dee wixiibaa waxa la kala garanayo mishiinkii shirkad heblaaye laydhku ay keentay iyo mishiinkii shirkad heblaaye laydhkee shirkad heblaaye ay keentay ay yidhaahdeen waynu ku shuraakownay dee hadduu mid gubto ka gubtay kii lahaa baa la garanaya kan hadhayna kii lahaa baa la garanaya marka ama nin baa mishiinkiisii shuraako lagu noqonaya kaasi gubay oo tegi waa arrin dee ugu yaraan muran dhalinaysa ha dhow laakiin xal bay keenaan iyaga laftooda waayo see dad alaab haystaa ay u shuraakoobi karaan waxay u shuraakoobi karaan bay idhahdaan ha isku bedelaan oo kani alaabtiisa qayb ka mida kan alaabtiisa qayb ka mida ha ku bedelo ha isdhaafsadaan marka alaabtii nooc waloo ka midaba labadooduba way leeyihin tusaale aan idin keeno ninkani wuxuu keenay toban kartoonoo bugaaga buu haystaa ninkana toban kartoonoo qalimaana buu haystaa kuma shuraakoobi karaan waayo waa laba shay oo kala duwan oo la kala garanayo laakiin xalku waxa weeye shan kartoonoo bugaaga shan kartoonoo qalimaana dee inta la qiimeeyo inta kartoona qiimaanaa udhiganta ha kaga bedasho marka mid waliba muxuu yeelanaya kana qalimaan buu leeyahy kana bugaag kana qalimaan kana bugaag marka laysku daro mid waliba intii uu lahaa la garan maayo saasay xeeladda ay shuraakowgu ugu ansixi karo wixii alaaba waa kaas bay idhahdaan wthaani shardiga labaad an yatafiqa waa inay isku waafaqaan labada shay lagu shuraakoobaya fi ljinsi waa inay isku waafaqaan iyo wanawci oo dahab iyo dahab fido iyo fido waa nooci kaas wakadalika haddii lagu shuraakoobayo tamr timirtu waa inay isku nooc tahay oo laba noocoo kala duwan inaanay ahayn waayo wixii jinsigiisu isku mid ba ahaada hadduu noociisu kala duwan yahy dee wax la kala sooci kara wey waxaana marka laysku daro waxaa la rabaa inuu noqdo waxaan dib u kala soocmi karin oo dib aan loo garan karin kani keebuu lahaa kana keebuu lahaa waa inuu noqdo in laakiin ay xagga qadarka isku mid ka yihiin shardi maaha kan wuxuu keeni karaa boqol saacoo timirta barniga laydhaa ah kana konton saacoo barniya buu keeni karaa markay isku daraan kadib bay shuraako ku noqonayaan wax dhibaato ay leeda taasi ma jirto waayo faa'iidadana waa sida maalka loo kala leeyahay un khasaarahana waa sida maalka loo kala leeyahay wahaalidu shardiga saddexaad an yakhliطa waa inay isku daraan almaaleyni oo labadii xoolay oo kala soocan heshiis shuraako ha la galabe weli heshiiskaasi muu ansixin horta waa in la isku daro gogga laysu geliyo oo la gaadhsiiyo heer aanay kala soocmi karin khalطan taaman bxayu laa yatamayazaan maxaa laga cararaya wixii in la kala garto kan uu haahdo intaadii baa baabaaday aniga intaydi waa tan joogto taasaa laga cararaya waay laakiin haddii markii horeba ay wada lahaayeen oo shariikatulamlaak ay ahayd waxba isku dar uma baahana tusaalaaan dee xoolay wada dhaxleen way wada leeyihin sooma intay qaybsadaan bay ku geli karaan shariikatulcuquud oo sheerar ay u noqon karta marka kuwaas dee markii horeba way isku jireen sooma isku dar kale uma baahana waraabicu an ya'dana waa inuu ogolaado kullu waaxidin mid kasta oo minhumaa labada shuraakoobaya ka midi lisaaxibii kanuu la shuraakoobi waa inuu ogolaado fi tasarufi tasarufka yaani takrifalka xoolaha iibintooda soo iibintooda waxaas laakiin tasarufku manuud bilmaslaxa buu noqonaya siday dantu ku jirto labadooduba ay ugu jirta inuu u tasarufo waa inuu u ogolaado a ogolaanshahaasi wuxuu noqon karaa mid shuruud wata markaa de waa inuu shuruuddii fuliyo mid bilaa shuruudana uu noqon karaa markaana curfiguunbaa tasarufkii xadaynaya haddaanu tasarufkiiba u ogolaana uu idhaahdo ma iibin kartid alaabta aynu shuraakada kuna ilaa ano inaad ogeysiisa mooyaane shuraakowgu ma ansaxayo waayo dee qofkiibu arrintaasi way dabraysaa sooma waxay seejinaysaa fursado soo mari lahaa ayay seejinaysaa wاlkhaamisu an yakuuna waa in noqdo alribxu macaashku iyo wاlkhusraanu khasaaruba calى qadri maaleyn labada maal mid la qadara oo haddii labada xoolayo ay isleeg yihiin macaashkana si isleeg waa inay uqaybsadaan haddii ay kala badan yihiin oo kana uu leeyahy boqol kiiba toddobaatan kana boqol kiiba soddon macaashkina saasunbuu noqonaya khasaarina waa sidaasoo kale khasaarahana sida maalku yahay waa inay uqaybsadaan hadduu isleegaya khasaaraduu isleekaanaya xataa hadday ku heshiiyaan khasaaraha inay kala badsadaan arni anigu inta yaraan jeebla yar baan ahay inta yar baan la betig betigleeyahay khasaaraha adigu iga badsa hadduu khasaara yimaado ma ansaxayso shirkadii baan xataa aan ansaxaynba shuraakowgii baan ansaxaynba xagga khasaare isaga waa laysku waafaqsan yihi khasaaruhu inuu ku salaysnaanayo maalka qadarkiisa ta macaashka iyo ribxiga iyada khilaaf baa ku jira shaaficiyadu waxay shardi ka dhigayaan hadda la soco xataa haddii midkood uu shaqaynaya ka kalena shaqo kale uu iska wata ama gurigiisa iska fadhiyo waxay leeyihiin macaashka in la kala badsado oo sida maalku u yaal si ka duwan loo kala badsado laguma heshiin karo haddii lagu heshiiyana waa shirkadiiba ma ansaxayso inaga aad bay taasi u dhacdaa sooma laba nin baa shuraakoobaya mid baa xoolihii ku shaqaynaya xoolihii ay wada lahaayeen midna shaqo kalu iska haystaa ama aduu dee shirkadiisa u kama shaqeeya inagu maxaynu dhahnaa kan xoolaa ku shaqaynaya mushaahara qaato ama macaashka isaga ha loo badiyo hadday doonaan xoolihi oo isleeg shaaficiyadu waxay leeyin waxaaso dhami waa xaaraan laa yajuus laakiin wax daliilo oo dee arintaas sidaa ugu cad ama ijmaac mar haddaanu ku jirin xataa mutaakhiriinta shaaficiyada qaar badan waxay iskaga dhaqmaan madhabka xanafiyada oo isagoo arintaasi ogol siduu ogolyeysa khasaaraha isaga mar walba maalkaa lagu salaynaya wax kale laguma salayn karo laakiin faa'iidada waxay leeyihin qofkii inuu shaqaynayo ayaa faa'ida loogu badin karaa waxaa kaloo loogu badin karaa inuu kan kale ka shaqo badan yihi ama hawsha inuu kaga xariifsan yihi xanaabilada laftooda waxay leeyin waa calaamaa sharaa faa'iidada siday u kala qaadanayaan waa sida iyagu ay ku heshiiyaan laakiin hadduu qof ka shaqaynayo qaarna aanay shaqaynayn heshiis heshiiskii shuraakowga ka duwan oo heshiis shaqaalanimaha qofka waa in lala galo oo laba caqdi waa inay meesha soo galaan haddii mushaar la siinaya haddii macaashka loo badinayaba waayo sidaasoo kale macaashka uu camalka ku helayo iyo ka uu maalkiisa meesha ku jiro ku helayo waa inaan la kala qaadin bay leeyihin waa in si duuduuban loo idhaha macaashka boqol kiiba intaasaad leedahay adigu intii maalkiisa uu ku heli lahaa iyo inta shaqada lagu siiyey waa inaan la kala qaadin haddii la kala qaado ma banaana bay leeyihin qolooyinkaasi laftooda waay wuxuu yidhi walikulli waaxidin mid kasta oo minhumaa labada shuraakada ka mid a waxaa u furan faskhuhaa inuu fasakho heshiiskii shuraakowga mataa shaaa markuu doono oo shirkadu waa caqdi jaa'isa min aarafayn labada dhinacba jaa'is buu ka yaho mid waliba markuu doono ayuu ka bixi karaa hadduu mid waliba kii kala casilo ama mid waliba uu iscasilo heshiiskii shuraakowgu u dhammaaday hadduu mid waxa weeyaan mid casilo laakiin kii kale aanu casilin ka aan la casilini weli uu ku tasarufi karaa maalkii oo heshiiskii dee shuraakowgu ha dhammaada laakiin idan buu haystaa iyo ogolaansho wamataa maata markuu dhinta axadumaa midkood batalat shirkadii way burtay bilijmaac waxaa la mid a hadduu waasho midkood ama uu miir doorsoomo waayo ahliyatu tasarufkiibu inuu cid heshiis la galo ehelu maaha qof dhintay sifadaa wuu waayey mar hadduu dhintay hadduu waashayna sifadaa wuu waayey hadduu miir doorsoomeyna waa waa la mid qaacido guudna way jirtaayoo jamiicu alcuquud aljaa'isa tabطulu biاlmowti wاljunuuni wاliغmaa wbikuli ma yufqid اlinsaan alahliya cuquudda la dha waa jaa'isoo labada darafee wadagalay mid waliba markuu doonu ka bixi karaa haddii labadii wadagalay midkood uu dhinto ama uu waasho ama uu miyir doorsoomo heshiiskaasi wuu buray meesha uu ka baxay marka waa haddii la rabo hawshii in la sii wado waa in la sameeyo heshiis cusub khaladaadka innaga waddankeena ka jira waxaa ka mida qof baa shirkad sheer ku lahaa qofkii baa dhimanaya sheerkii baa shirkaddii iskaga sii jiraya oo shaqaynaya dadkii dhaxalay heshiis cusub shirkaddii la geli maaya heshiiskii hore ee bure bay ku shaqaynayaan la ma ansaxaysa taas hadday doonayaan shirkadda inay kasii mid ahaadaan waa inay iyagu heshiis shuraako oo cusub la galaan dadka kale ee shirkadda leh ile heshiiskii hore wuu buro meesha u ka baxay hadday ehel u yihiin weeye shuraakowga hadday dad waalwaalan yihiin dadkii dhaxlay ama caruur yaryar ay yihiin dee heshiiska maba geli